habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrband
waa fiidnimo axadaha bisha julaay waa saddex iyo toban sanadka laba kun afar iyo toban idaacadda waxaa wadajir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo haaruun macruuf
waxa soomaalida aad iyo aad iyo aad ugu baahanta oo loo baahan yahay marba wixii la dhigto ee lagu heshiiyo ee la yidhaha waxaasaa inoo xeera waa in la raacaa oo ay siiba ku socotaa madaxda dalka cid kastaba ha noqotee
kaasi waxau ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare caydiid cabdulaahi ilkaxanaf oo aannu idinka hayno waraysi dhinacyo badan taaban iyo goordhow ayaad maqli doontaan
salliga iyo allaahu akbartay sidii ka buuxdaaye saajacu ma hoogee lib buu saabi leeyahay ee sawaariikhda waxaa nooga dhigan suuratul ikhlaase naftuna saacad bay leedahoon abad aan seegayn
kaasina waxa uu ahaa qoraaga axmed faarax cali idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha goordhow ayaad maqli doontaan qodobada kale aan idiin hayna dhegaystayaal waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa ururka xamaas ku eedeynaya dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray dadka shacabka ah ee ku dhaqan marinka khaza isagoo sheegaya in fallaagada ay walxaha qarxa ku qarinayaan cisbitaalada oo ay dadkana dadka degan khazana u isticmaalayaan inay ka dhigtaan gabaad iyadoo ay dowladdu yuhuudda ay sii ballaarisay duqaynta ay ku hayso khaza maalintii lixaad haddan maanta ah ayaa master netanyahu waxa uu ka sheegay kulanka golaha wasiirada in israa'iil ay ka qoomameynayso dhimashada shacabka falastiiniyiinta ah laakiin waxa uu sheegay in xamaas ay mas-uul ka tahay weerarka israa'iil ayaa looga gol leeyahay in lagu soo gunaanado weerarada madaafiicda ah ee xamaas ay kusoo tuurayso israa'iil mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ayaa sheegaya tirada guud ee dhimashada ka dhacday khaza inay gaartay in ka badan boqol iyo lixdan qof oo isugu jira matadiin haween iyo caruur in ka badan kun qofna ay ku dhaawacmeen kasakoo weerarada dhinaca cirka ah ayaa israa'iil waxa ay qaaday howlgalkeedii ugu horreeyey ee dhinaca dhulka ah ay ku beegsanayso mintidiinta xamaas ee ku sugan marinka khaza tan iyo intii ay bilowday weerarada kaga soo horjeeda xamaas toddobaadkii hore saraakiisha ayaa sheegaya in askarta kumaandooska israa'el ay bartilmaameedsadeen goob laga soo ganayay gantaal axaddan maanta ah intii ay socotay duqayn kooban mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in afar askarta israa'il ka tirsan uu dhaawac fudud soo gaaray intii ay socotay rasaas ay isweydaarsadeen iyaga iyo falastiiniyiinta dagaal culus oo u dhexeeya kooxo doonaya gacanku-haynta gegida dayuurada ee caasimada liibiya ee tripoli ayaa keenay dhimashada saddex qof iyo duulimaadyo badan in la hakiyo kooxo hubaysan ayaa weeraray ayaa weerartay fallaagada zintaan ee ogegida gacanta ku haysa ilaa markii la afgambiyey hogaamiyihii waddankaasi mucamar al khadaafi sanadkii labada kun iyo koob iyo tobanka waa dagaalkii ugu qaraaraa ee dhaca muddo lix bilooda shirkadaha british airways iyo turkish airlines ayaa xadda maanta joojiya duulimaadkoodii xilli uu dagaalku socday sabtidii shalay ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka jan saki ay sheegtay in maraykanku aada uga walwalsan yahay in gacanka hadalka sii socda dalka liibiya uu keeni karo dagaal baahsan oo waddankaasi ka dhaca dalka liibiya ayaa qalalaasa ku jiray iyadoo ay dowladdu xakamayn kari la-dahay maleeshooyinka ka qayb qaaatay rididii mucamar al khadaafi hase yeeshee diidan in maamulka dowladda hadda jirta ay hoggaanka sii hayaan
fallaagada dalka ciraaq ayaa weerar ku qaaday magaalo ku taala waqooyiga baqdaad iyaga oo qabsaday dhismayaasha dowladda hoose islamarkaana dilay ugu yaraan lix qof oo ay ku jiraan laba sarkaal oo booliska ka tirsan mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in weerarka oo ka dhacay meesha layidhaahdo dhuluuciya oo qiyaastii siddeetan kilomitir waqooyiga ka xigta caasimadda inuu bilowday subaxnimadii hore ee axaddan xogaga dowladda ayaa dib ula wareegay dhuluuciya bishii hore kadib markii ay riixeen fallaagada laakiin waddan cusub ay ku wajahaan baqdaad ayaa u muuqata mid muuqata dhinaca kalena baarlamaanka dalka ciraaq ee gorodda isugu jira ayaa dib u dhigay kulankiisii axaddan maanta ah kadib markii la hordhigay baarlamaanka in ay doortaan musharaxiinta u taagan qabashada xilalka sare baarlamaanka ayaa waxaa u qorshaysan inuu mar kale kulmo maalinta talaadada ah xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in sida uu hadalka u dhiga uu jiro kala fogaansho weyn oo ku saabsan wadahadallada nucleerka ee dalka iiraan lala leeyahay diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka oo haatan ku sugan magaalada vienna ee dalka australia si uu uga qayb qaato wadahadallada dheeraadka ee ku saabsan barnaamijka nucleerka iiraan ayaa hadalkaasi sheegay kerry ayaa xaddan maanta sheegay inay muhiim tahay in la hubiyo in iiraan aysan samaysanin hubka nucleerka wasiirka arrimaha dibadda ee iiraanna maxamed jawaad dariif waxa uu ku baaqay niyadsami labada dhinac ah inta lagu jiro wadahadallada mise dariif waxa uu intaas ku daray siduu hadalka u dhigay in is-aaminaadu ay tahay waddo labada dhinacba u socota
caweysi wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan dagaallo ayaa maanta ka dhacay gobolka gado kuwaasi oo dhex maray ciidamada dowladda oo garabsanaya kuwa amisom ee ka socda dalka ethoobiya iyo maleeshiyada ururka al-shabaab dagaalka ah ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka la yidhaahda rais qode oo u dhexeeya garbaharey iyo luuq faahfaahinta dagaalkan ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka wareystay guddoomiyaha garbaharey iimaan cadow kaarshe
ciidamadii dowladda iyo cadowgii wadooyinka ku jiray oo ummadda ilaahay oo dhan la dirirhayay buu ka dhexeeyaa meel dhinaca waqooyi bari ka xigta degmada garbaari oo rees qodan la yidhaahdo ciidamo meel fadhiisin ay ku lahaayeen bay kuwo shabaabku u soo weerareen oo kusoo qaadeen duulaan waana jabiyeen xoogta aan ka helhayo hadde meel dagaal ka dhacayna khasaara waa uu jiraa kolley oo dagaal baaba ka dhacayo xabadaa laisu adeegsaday laakiin intuu dhan yahay hadda ma sheegi karo si toosa weli oma hayo khasaare inuu jirana waa la sheegayaa meeshiina weli hadda wax kasoo baxaa maanan maanan arag ciidankuna goobtoodii bay ku sugan yihiin cadowgii soo weerarayna waa tegseen hogta dagaalka aan ka hayana taa weeye dadka u dhexeeyana waa ciidankii dowladda iyo shabaab weye waan gartay markaa khasaaraha lagu soo sheegay ma dhaawacba mise waa dhimasho
dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan dabcan dhimasho dhaawac saasaa la ii sheegay dhimasho iyo dhaawacba inay jiraan laakiin ma garanaysid tirada tira tira tira saxa ma kama hayo walaala tira sax aanu kama hayo dhimashada labadooda dhinacba labadooda dhinacba khasaara waa jiraa meydkooda wuu yaalaa baa lagu yidhi askatar waxba ka dhintay waa jiraan shabaabka dadka dhintayna meesha waa yaalaan intaasuu iigu kooban yahay dhaawacna waa jiraa baa lagu yidhi marka ma ma kuma xaqiijin kara intaa iyagu waan gartay marka ma ciidamada dowladda keliya ahaayeen mise waxaa jira ciidamo kaloo caawinayay dhinaca dowladda dagaalka meesha uu ka dhacay ciidamadu waa wada jireen laakiin ciidamada dowladda wey hadda meesha dagaalku ka dhacay goobta uu ka dhacay ciidanka sugna waay yaa yaa kaloo la jiray ciidamada dowladda marka dowladuna waa ku wada sugnaa yaa kaloo kula sugnaa wala ciidanka amisom iyo ciidanka dowladda soomaaliya labaduba goobta waa wada jireen laakiin ciidanka dagaalku hadda uu qabsaday sida aan warka ku helayo waa ciidankii soomaaliya dowladda soomaaliya wey waan gartay marka waa ciidamada etoobiya saan u fahmay amisom weye a u weye baabuur ay ku qoran tahay ciidan wata weye oo ciidanka amisom ah oo kuwa soomaaliya caawiya waan gartay markaa bal waxaad iiga warantaa dagaaladani inteen leeg bay soo noqnoqdaan inteen leeg baa ururku awood u leeyahay in weerarada maanta oo kale uu idinku qaado dagaalkaasu waa jiray xilli dheer buu jiray hadda laakiin waayahan maanan mausan jirin wax hadda dhawaanahan dagaalka maanta dhacay oo kale a maysan jirin dagaalka maanta dhacay marka waa wax hadda waxaa weeye waa wax cusub weeye oo maanta bilowday dhalinyaradan bisha barakaysan bayna nabadda iyo khalkhalisho ku gelinayaan meel walba ummadda soomaalida ay joogtana iyo dadka islaamku inay ka feejignoodaan baan yaan yaan ugu baaqaynaa iyo ciidamada nabadgelyadaba waa iska nafla caari weeye digcabiha waan gartay marka wax hadda hore usu jiray ma waan gartay marka markaad saad leedahay aad leedahay muddo muuna jirin hadday soo rogaal celiyeen taasi maxay muujinaysaa in awoodooda ay dib u soo noqotay mise wax kale maya awood soo noolaatay maaha ma ahan awood soo noolaatay weeye malihi waa waxaysa soo ururuursada oo maalmo markii xilli bilo markay joogaanba meel argagixiso ka sameeyo wey maaha wax hadda awood oo aan ku sheegayo maahan awoodna ma ay lahaan hadday awood leeyihiin meelahii ay joogeen bay ka carareen oo laga qabsadeen waa waa argagixisanimo wey waxay oga jeedaan markay xilli joogaanba oo ay oo wax iska tabaryare isa soo uruuriyaan oo rasaas iyo ay meelaha u doogdoogtaan oo wax loo soo biirabiireeyo ay dagaal yar soo qaadaan oo calaan ah marka argagixisanimadaas ay nooga jeedaan iyo nabaddiidnimadaas iyo meeshaasaan ka dirirnay nimankaas ooga jeeda weeyo sababtooda taas waan gartay marka ugu dambayntii maadaama aad gobolkii ku wada sugan tihiin weeraro sidan oo kalena ay dhacayaan adiguna aad iminka ku sheegtay inay taag daran yihiin oo nafnacaarnima ka tahay awood idinka iyo ciidamada amisom idin taageeraya ma u weydeen inaad ka wada saartaan gobolka waalle waa dhul ballaaran weeye ruuxuna waa dad bini aadam oo dhulka wax ka deganaa marka waa dabcan way ku dhuumaalaysanayaan markii meel laga cayriyaba meel bay ka imaan karaan dhulkay kusoo dhulkuna ma- ciidankuma wada simi karo oo dee ciidda dhan ciidankuma ekayn karo meeshii marka lagu maqla iyo meeshii ay soo galaanna waa looga adag yahay waa lagu garaacaya waa looga cayriyaa waana laga sifayn doonaa aakhirkood dhulka mar bay wada haysteen hadda gobolka gado annagu hadda aan degmooyinkiisii gacanta ku hayna iyo intiisii u badnayd meelaha yaryar ay kaga hareen waa laga saari doonaa iyo soomaaliya oo dhanna waad og tahay mar bay aad xoog si xooga iyagu gacanta ugu hayeen oo ka talinayeen
kaasi waxa uu ahaa iimaan cadow kaarshe gudoomiyaha garbaharey oo khadka taleefonka ugu waramayay maxamed cabdi sandheere oo washington jooga
gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya caydiid cabdulaahi ilkaxanaf ayaa ka deeriyey xaaladda amni ee hay-adaha iyo shaqaalaha garsoorka inka garsoorka kadib weerarkii sanadkii hore lagu qaaday dhismayaasha garsoorka oo ay ku dhinteen ilaa iyo soddon qof waxaa kale uu ka hadlayaa waraysi aanu la yeelanay sida dib loogu habayn karo hay-adaha garsoorka khadka telefoonka ee muqdisho ayuu igu warramay waraysigiina wuxuu u dhacay sidatan dhinaca garsoorka sanadkii hore bishii abriil waa la idin weeraray dhismayaashii maxkamadaha dad fara badan baa dhintay ay ku jiraan maaragtay dad ka shaqeeya garsoorka iyo sharciga Een, ma ka soo kabateen weerarkaas wallaahi maya kumaan soo qaban weliba gacan lagaga soo kabtana maanu helin laakiin shaqadii waa wadnaa sideedii baanu wadnaayo ilaa waktigaa iyo intii udhexaysay markay u- markay ugu yar tahay toddoba kun oo dacwadood ama isqabsi toddoba kun ayaanu ayaanu maxaa galay oo dhamayna wax ka qabanay wadnaa shaqadii maanu joogo sideedii bay shaqada u socotaa laakiin gacan kale oo caynkaasna maanu helin hataa yani maxkamaddu sidii ay u dhisnayd iyo ilaalinteedii iyo waxeedii wax laga bedelay oo la- oo lagu soo daray bal markii hore siday ahayd si ka duwan ma jirto rutaa daan ku sheeg
marka waxaad leedahay a- am- amnigeedii ciidamo dheeraada lama keenin ammaankeeda lama adkaynin ma saasaad leedahay
ha sideedii wey sideedii wey
waa gartay sidii ay ahayd jirto bay waad ka hadashay markii weerarku uu dhacay marka maxaa looga jawaabi waaya maxay ahayd in la qabtoon la qaban
aydan eg waxa meesha aad u muhiimaada oo la laisku diidan yahay waxa weeye amisom sidaan anagu u haysaa u arkay amisom shaqadeedu waxa weeye inay inay institutions waxyaalaha dawladda inay ilaaliso garsoorka waa diideen i don't know garsoorku waa saddexda hay-adood ee xuquuq dawladda soomaali ka koobanta uu ka mid yahay amisom wax ilays kamay soo saarin mana ay shuqul kuma leh mana aan aragto walaa aniga walaa garsoorayaal kale cidna ma ilaaliso sidii baa garsoorayaasha loo laayaa kolba meel laga helaa oo lalaynaya oo aan cid ilaalisaanay lahay
intaad la hadashay miyay diideen oy dhaheen "M- ma fulinayn hawshaas
anagu shaqa kumalihin bay yidhaaheen laakiin yani diidmadu waa gooniye annaga naguma jirto shaqa kumalihin bay yidhaheen ilaalinta maxaa garsoor
waa gart Een, marka waxaad iiga sheegaysaa xa- garsoorayaal baa la dilaa tidhi Een, haddaad ka soo qaado wixii ka dambeeya weerarkaas ee, dhibaatada idin soo gaadhay bal wax iiga sheeg
wallaahi dhibaatada ilaa horta waxay ugu yartahay intii weerarkaasi dhacay inkastoon si fiican u samaynin research laakiin waa xasuunta horta waxay leedahay ilaa toddoba garsoore in la dilay oo kii kii ugu dambeeyey bishii ina soo dhaafay buu ahaa
waa gartay taasi marka see u saamaysaa shaqadiinna arrintaa dhinaca amniga
wallaahi dee baqara waa nagu jiraa waanu eegnaa xataa yani marmarka waan eega anigu oo xaaladdu kolba siday tahay waan tagaa maxkamadda marka kalena shaqada meelo kale ayaan ku qabsadaa marka shaqadii garsoorayaasha kulano dhan weyla bilow giddigood xataa gobolka iyo rabitaanka iyo may joojin shaqadii yani waadka taagan jirena way tagaan sidii ay u wadaan waxasira u tagaan maxkamadihii dacwadihii u qaadaan oo u dhegeystaan wax badan oo horta ayna yeeshay shaqa xagga shaqada waa baqanaynaa un dee maahaanoo waxa weeyaan iska eh, nafta ilaahay unbaa haya goorta ilaahay ka tabay go-aysaa maahaane wax kale oo aan ku kashanaa ma jiraan laakiin shaqadii waa wadnaa waa garta waxaa jiray sanadkii hore tusaale ahaan een, weerarkaa kadib shirar baa la qabtay shirar loogu magacaabay dib u habeynta een, maxaan ku idhaahdaa garsoorka natiijooyin baa kasoo baxay hadallo fara badan oo lo eedeyn oo loo jeediyey garsoorka ayaa jiray qaarkood madaxweynaha ay ka yimaadeen oo ahayd musuq maasuq dad ay ahayd inaan la sii dayn in la sii daayey maxaad arrimahaas ka qabateen hadda ma ma bedesheen
horta masaajidka waa yaryihiin sidii uma badnaa oo yani saa maaha laakiin mid baan ku sheegaya weligii anaa ma oran ma oran karayso yani garsoorku waa hagaagsan yahay waa hufan yahay waa boqol kiiba boqol laakiin iyadoon sharci adeer loo samayn kara waan meel kale wax looga doonin ayaa la samayn karaa oo duba habeyn lagu samayn karaa oo lagu fi karaa yani mid baa iska jirta dacwad markay maxkamad timaado in la haddaad ama hagaagsanow ama xaqsoor gal ama yaana geli ilaba labada dhinacde mid baa cabanaya marka yani waa very different garsoor meel kasoo geliyaaba adigoo labada dhinacba dhegeysta mooyaane ma qaadan kartisa cabasho ama qof kala wuxuu kasoo cawday oo kuu keenay waa garta arrin baa jirta laydin laakiin malihiin waa u baahan nahay in la hufo in garsoorka la hagaajiyo iduu habeyn lagu sameeyo laakiin dariiqa saxaadeeda loo maro waa garta ar- dariiqa saxa ah ee cidda wax habeyn karta cidda hagaajin karta lala tashado gacanha la weydiisto arrin kalaa jirta oo ah in garsoorka lagu eedeeyo oo ah in garsoorayaasha ay u cagajugleeyaan al-shabaab ama maaragtay laba laaluusho oo dadka al-shabaab laga soo xiro aysan xabsiga ku jirinba muddo dheer ama muddadii lagu xukumaya maxaan ku idhahdaa ka waran arrintaas intay la-eg tahay baaxadeeda haruurow dacwadaha noocaasa naba qaadno anagu maxkamadda militariga ayaa gasha dacwadaha siyaasadda kuwa burcadbareedka annaga maxkamadahan caadiga ma qaadaan sababtay u qaadi waayena waxa weeyaan security la-aan amni la-aan yani iyagoon kuwaa qaadi weli ayaa la laynaya hadday kuwaa qaadaan maxkamadaha walaa gaadiid walaa wax kale lug bay ku tagaan lug baanay kaga soo noqdaan guryahoodaan cidi ilaalinayna way tagaan ilaal ma jirto marka dacwadaha ma qaadaan maxkamadaha caadiga maxkamadaha militariga ayaa qaada wuxuu ka yimaada annagana lama weydiin karo maxkamadaha caadiga mas-uul kama yihiin maxkamadda militariga maxkamadda militariga magacaabisteeda cidda ka qayb galaysa waxay tahay midna ma golaadii garsoorku shaqa kuman waay su-aasha ugu dambaysa adigaan fursad ku siinayaa arrin kalood laabtaada ku jirto tafadal
waxa soomaalida aada iyo aada iyo aada ugu baahan tahay oo loo baahan yahay marba wixii la dhigto ee lagu heshiiyo ee la yidhaha waxaasaa inoo xeera waa in la raacaade dowlad ma noqon karayno waxaa sharciga u yaala dadka soorka ay samaystaan baa shiinaha tiradaa leeg ee aada og tahay kala haya mxuaha indiyada intaa leeg waxa kala haya waa sharci haddii kala sooda noqon waa isweydiin lahaa america dalka aad joogto adugu waxa lagu kala socdaa waa sharci marka waxa weeye waxay dadku ku heshiiyey ee layidhaha waxaasaa inoo sharci ah waa in la raacaa oo ay siiba ku socotaa madaxdu dalku cid kasta maa noqotee
kaasi waxau ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare caydiid cabdulaahi ilkaxanaf oo igu waramayey khadka telefoonka dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in waraysigaasi oo dheer oo dhammaystiran aad ka heli kartaan bogeyga internetka v o a somaly com
madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan iyabarow iyo dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a haddii ay noqon lahaayeen kuwa ka howlgala washington iyo haddii ay yihiin kuwa jooga geeska afrika ama v o a uga soo warrama meelo kala duwan waxa ay tacsi u dirayaan wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane oo ay uga tacsideynayaan geerida ku timid allaha u naxariistay hooyadii xabiibo maxamed guure oo shalay ku geeriyootay magaalada beledweyne haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ciidamada nabadgelyada waddooyinka ama taraafikada ayaa qayb ka ah ciidamada booliska soomaaliyeed hase yeeshee ma aha ciidamo hubaysan ciidamadan taraafikada ayaa lagu yaqaanaa qaadashada firimbiyada iyo calaamadaha waddooyinka hase yeeshee xaaladaha amni darro ee soomaaliya ka jira ayaa dhaxal siiyey in qaar badan oo ka mida la dilo ama dhibaatooyin jireed loo geysto maadaama aysan hubaysnayn dhowaan waxaa siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada muqdisho ilaa iyo afar askari oo ka tirsan ciidamada taraafikada taasoo dhaxal siisay in loo yeelo ilaalo gaar ah oo iyaga ilaaliya inta ay ku guda jiraan howlaha ay bulshada u hayaan ee kala hagista baabuurta haddaba xaaladaha ay ku shaqeeyaan ciidamada traafikada ayaana toddobaadkan ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda v o a laanta afka soomaaliga barnaamijka waxaa marti iigu ah taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka jenaraal cali xirsi barre cali gaab waxaana intuu barnaamijka socdo su-aalo ku weydiin doona qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga kusoo dhawow jenaraal cali gaab ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa mahadsantahay waa ku dhowahay alaab
marka ugu horreysa warbixin kooban naga sii ciidamada traafikada soomaaliyeed iyo qaabka ay u shaqeeyaan
alaadow ciidanka nabadgelyada waddooyinka wuxuu ku shaqeeyaa sharciga nabadgelyada waddooyinka oo la sameeyey kun sagaal boqol laba iyo lixdankii oo boqol iyo toban iyo saddex qodob ah saddex iyo labaatan sano oo dalku burbur ku jiray intoodii badnaa waa iska dhimatay qalabki waa burburay xarumahoodiina sidii badneed waa burbureen ciidanka tira aan saa usii badnayn ayaa xilliga nabadgelyada soo gaartay aniga waxaa la i keenay oon taliyo ka noqday haduu saddex sano ka hor ciidanku haddeer waxay ka shaqeeyaan caasimadda gudaheeda waxayna kala hagaan gaadiidka waxay joogaan ilaa iyo sagaal iyo labaatan goobood oo magaalada ka mid a waxaa ugu muhiimsan goobaha ay joogaan markii aad ka bilaawdo muqdisho kilomitr zero jubbo ex baarlamaan hooyooyinka allahida meesha la yidhaahdo oo hidda madaxtooyada ku taalla sayidka dabka shaqaalaha dirada taleex meel la yidhaahdo oo samaysantay markii waddadii shisho oo number afar ee aadi jirta tarabuunka ee loo yaqiino vian linen ay go'day biamaska ay go'day ayay waddo yar oo taleex yidhaah samaysantay kilomitr four soobe isgoyska banaadir ilaa iyo ekis baarlamaan sidoo kale waddada wadnaha waa go- isgoyska dabka isgoyska rogaag isgoyska falanansa sinaa iyo sarco gooba noocaas ayay ka shaqeeyaan dadkiina haddeer way fahmeen ciidanku waxay kontaroolaan sharciga gaadiidka lagu wato sida baabuurka buug ma leeyahay sida darawalka wataa laysi ma leeyahay baabuurka sufashanta ma yahay oo baabuur shaqayn kara oo hagaagsan ma yahay marba istaam ayaan ku tilaabsanayn xilli waxaa jirtay aan ku baryootameyn laysinka halaqaad waxaan maraynaa in aan ku xisaabtano baabuurka ninka uu wado laysinka uu wadaa ma sugunta mase waa teers kaalinta labaada mase waa mida saddexaad baabuurka tankiis intee la egyahay hawsha noocaasa ayaan wadnaa bisha markii aan waxba dhicin ilaa iyo soddon boqol iyo soddon shil boqol iyo afartan ayaa dhacda moortaale waxaa la ama dhimashada ayaa jirta oo boqolkiiba celcelis ilaa boqolkiiba toban bisha bil walba shan iyo labaatanka bisha iyo shan iyo labaatanka bisha dambe ayaa soddon cisho ka xilnaa warbixinta taliska saasaa lagu gudbinaa wixii dhintay wixii dhaacmay khasaare gaadiid qaabka noocaasa ayaan gudbinaa wa waa garta waa kugu soo noqon doonaa su-aalaha xaggayga waxaan rabaa dhegayste ku jira qadka inaan soo geliyo dhegayste ku bilow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso
asalaamu calaykum waraxmatullah magacaygu waa xuseen aadan tuxow magaalada london okay kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ha waa ku dhowahay aada iyo aada umahadsan tihiin taliyaha magaciisa waa idhaafay oo generaal cali cali gaab generaal cali gaab baa la yihahdaa cali General- xirsi bare jenaraal cali barre cali gaab waa horta aada iyo aada u mahadsan yahay n waxaanan maxay ahayto horta aan ku dhiiri gelinayaa hawshaas adag oo ay dadka u hayaan n su-aasha keliya oo aan raba inaan weydiiyo hadda bishii n numberka uu sheegay oo mortality-ga eh waa number aada u badan marka waxyaabaha keeno oo dhaliyo shilalka noocaase ma u record garaysan yihiin oo ma qoraan n si looga gaashaanto waxyaabaha keenayo oo loogu cibro qaato wax ma ka qoraan horta waxyaabaha keenayo su-aasha aan rabo inaan weydiiyo aada baad umahadsan tahay xuseen tuuxow oo naga soo wacay dalka ingiriiska generaal waad maqlaysaa
xuseen tooxow walaalkii waa mahadsan yahay xuseenow horta marka hore aan kugu daro labada shabeelle jower iyo marko ee xamar soo gala way nala wanaagaan rikoorka bisha aan waxaa kaloo jira darawaliin darawaliin noqotay dhalatay waxbaratay shaqana bilaawday saddex iyo labaatanka sano ayaa darawaliintu u badan yihiin marka meesha waxaa ka dareemaysaa taxadar darro oo daayarnimo ay keentay iyo waayo aragnimo yaro iyadana sheelka way keentaa walaalkeedii haddaanan caawa ogeyn rajistare ama aan wax ii rekoorgaraysnayn ee haddana caawa ma xasuusteen geerida intaas leeg wax walba wax ay ku yimaadeen iyo wax ay tahay way noo rekoorgaraysan tahay wa waa gartay aad baad u mahadsan tahay jenraale markaad fiiriso ammaanka oo kale magaalada muqdisho bilihii u dambeeyey ama bishan barakeysan ee ramadaan ammaan darradu way soo kordhaysay ciidamada boolis booliska gaar ahaan kuwa traafikadana dhowr qofood baa laga dilay bal xagga ammaankooda iyo waxaa iska bedelay bal wararkii ugu dambeeyey haddaad dadweynaha la wadaagi karto ammaanka wuxuu ahaa heer sare inta aan bidison qaad la soo gaarin bidison qaad carada waxaa ka jira siyaasad dowladdii oo dowladnimadeeda iyo ixtiraamka ay sonqaadka u haysa iyo sharafkeeda inay muujisana go-aan bay qaateen dowladiidkii iyo dadkii dalka dhibka ku wadana go-aan bay qaateen dabcan qadar rabbina way jirtaa oo ninkii tiisa shacbaanka iyo ramadaanka ay gashana cidima celi karto xoogaaga haddeer bilaawgii iyo hadda way kala roon tahay maalmihii kow iyo laba iyo saddex iyo shan iyo haddeer maanta ramadaanka ruuxiisi waa kala roon yahay ramadaankii ka horna wuxuu ahaa ammaanka caasimaddu wuxuu aa mid aad u heersareeya ciidamada traafikada oo kale ammaankoodu waa sidee iyagu marbaa weeraro lagu soo qaaday oo rag laga dilay hadda waxaa la leeyahay wadooyinka magaalada muqdisho ka howlgalaan iyagoo la waardiyeynayo oo askar kale ay waardiyeynayso bal arrimaha ka waran ciidamada traafikadu qoryo kuma shaqeeyaan ma hubaysna dadkana lama diriraan dagaalada ama eeliga ama dawliga ahana midna kama qayb galaan waajibkoodu wuxuu ahaa inay bulshada shaqada ay u hayaan ka caqabtiraan oo ay ku dadaalaan inaan shilal dhicin in ay gaadiid kala gudbiyaan inay bulshada u adeegaan waxaa haddeer afarta xibnood oo dhimatay ay dhinteen ayagoo goobihii shaqada taagan kolay dabcan way dhiman lahaayeen cid annaga hadda qoryo nala dul taagan iyo cidna waardiyeynaysa iyo cid aan dagaal ku qaadayno midna ma jirto laakiin waxaanan yeelayn in aan shaqada naloo idmaday nin dhaar iyo hebela dhintay iyo wax la mida inaan uga tagno wax naga suurooba maaha cidaan cidna ka dilnay ama aan cuil qabno ama aan dagaal kula jirnaana ma jirto wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay dhegeysto kalean soo gelinayaa dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso
bismillahi raxmaan raxiim magac waa cabdiraxmaan jooga magaalada muqdisho taliyaha waxaan jeclaystay inaan weydiiyo laba su-aal oo ah maalmaha magaalada muqdisho waxa ay bilaabeen traafikadu inay hub qaataan oo meelaha qaar wadooyinka waxaan ku arkaynaa trafika hubaysan trafika hubaysanna dabcan qayduubka caalamiga waxaan jeclahay ama ayla tahayba inuu ka cusub yahay in la arko trafika hub wadata oo jid taagan waa qiyaasi karnaa waxa sababay taa waa qodob maxay soo kordhin karaan trafika hub wadata su-aasheeda labaadna waxa weeyaan inuu iga jawaabo trafikada magaalada muqdisho way ku yar yihiin ama gabi ahaan kuma jiraan dad dhalinyaro ah aawo dadkii dhalinyarada ahaa maxaa rag da ahoo odayaala aan ugu arkaynaa wadooyinka magaalada iyadoo dhalinyarada in loo tababaro traafikada sharciga wadooyinka ilaalinteeda ma qorshaha kuma jirta wa wa waa gartay aad aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan daahir guutaale oo nagala soo xiriiray magaalada muqdisho waad maqlaysaa jenraale
cabdiraxmaan daahir guutaale waa mahadsan yahay weliba asagu waxbuu ogyahay hadduu muqdisho nala jooga saacadan xataa waxbaa u muuqda traafikada jiilkii labaad nin walba oo askari ah lama keeni karo at least ninka traafika loo qoraya waa inuu dugseeda caayf dadkuna xilligan askarta si kale ayay u arkaan ama way ka baqayaan nin walba wuxuu isleeyahay ama askarnimo lagugu maaga waan rajaynayaa in dhowaan madaxda sharafta leh ee ciidanka booliska xukuntaa inay ciidan cusub dhiig cusub nagu soo birin doonto haddii xataa ay dhacdo oo dhiiga cusubna laku soo biiriyo horey laamiga lagama geyn karo ninku waa inuu atleast lix bilood saddex bilood oo tababara qaato nimanka odayaasha oo aad arkayso oo laamiga taagin waa rugcadaagii magaca iyo sharafka u soo hooyey ciidanka iyo qaranka dhan oo si aad la socoto siddeetan iyo siddeeddii kaalinta labaad ka galay adduunka taraafikada heerkaas gaartay inta ka nool ama inta odayaasha aad arkayso waa raggaas
waa gartay aad baad u mahadsan tahay su-aasha la xiriirta qoryaha su-aasha qoryaha la xiriirta dadku isku damiir ma ah way dhici kartaa nin meesha iska ta ku kalsoonaan waayo inuu qore qaato laakiin qorey aan ku ballanay oo intaan faylnay naloo qaybiyey ama dawladina siisay oo aan ku tala galnay inaan dagaal ku galno ma sidano qorshe aana nooguma jirto wa wa waa gartay aad aad baad u mahadsan tahay dhegeyste kale ayaa qadka ku jira dhegeyste magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso magacaygu waa salaad xuseen maxamuud daacad waxaan ku suganahay norway gaar ahaan oslo colaad adiga iyo bada v o e da dhammaan waan salaamaya generaalka martida kuwa ee barnaamijka salaad aad baad u mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha fikirkaaga marka ugu horeysa
fikirkayga colaado haddii aan ka dhiibto ugu horeyn maalmo u dambeeyey waxaa ka socday magaalada caasimada ee soomaaliya muqdisho weeraro lala beegsanayo dadka haldoorka u ah ama haba ahaatee ciidamadan qodobka dooda maanta ah ee ciidamada trafikada afayeenka xoogaga kasoo horjeeda dowladda soomaaliyana waxay wacd ku mareen inay ugaarsan doonaan ciidamada trafikada ayna ka lexleexa jireen markii hore ciidamada trafikada ma ahan ciidamo hub wato waxaan isleeyahay aniga ahaanteyda ciidamada trafikada ah waxa haddii la tayeeyo oo magaalada muqdisho o dhan laga wada howlgeliyo amniga wax weyn ayay ka qaadan karaan sidoo kale ciidamadu ma ahan ciidamo xuquuqdooda u dhamaystiran tahay taliyaashii kaleentoodana mas-uuliyadda ayaa xilka laga qaaday ma laga yaabaa in tallaabada xigta ay asaga kusoo wajahanto xilka laga qaado maadaama taraafikada ay kamid tahay nabad sugidda oo wadooyinka ay ayagu joogaan wa waa mahadsan tahay salaad uu naga soo wacay norway fikirkaagaad ka hadashay generaalkaan siinayaa jawaabta aniga markii horeba waxaan rabay inaan ka hadlo arrimaha shaqada iyo qaabkii dadweynaha soomaaliyeed ee bulshadu uga qayb qaadan lahaayeen nabadgelya wadooyinka iyo wax la xiriira aniga ma doonayo inaan siyaasad iyo dawlad iyo arrimahaas ninkaasi waa asaga u gaari wey annaga waxaana layidhaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka waxaana nahay ciidan ka tirsan booliska soomaaliyeed waxaanan ka howlgalnaa caasimada iyo labada gobol oo labada shabeelle kuwa kale haddii ay la helana insha allah waan ka howlgeli doonaa shaqadayadana uga tegi mayno waa la dhimanaa iyo waa lagu dilaa iyo waa lagu dhaartay iyo wax annaga qadka qorshaha noogu jira ma aha askari oo dhanna uguma jirtaba wa wa waa gartay aad baad u mahadsan tahay generaal haddaan xaggayga usoo noqdo bal nolosha iyo duruufaha ay ku shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada wadooyinka ma yihiin ciidamo xuquuqdooda hela oo mushaarkooda hela oo noloshoodu ay fiican tahay oo moralkoodu adag yahay
horta ciidamadu jawi ahaan waxay la wadaagaan xaaladda ay soomaaliya ku sugan tahay ciidanku garaamay leeyihiin waana helaan mushaarkana waa helaan waxa waddanka ka dhiman ayaa ka dhiman mooye wax kale oo dhibaataa oo ayaga u gaara horta ciidamadu jawi ahaan waxay la wadaagaan xaaladda ay soomaaliya ku sugan tahay ciidanku garaamay leeyihiin waana helaan mushaarkana waa helaan waxa waddanka ka dhiman ayaa ka dhiman mooye wax kale oo dhibaataa oo ayaga u gaara oo ay qabaan ciidanka anigu aan xukumaa ma jirto ciidamada nabadgelyada wadooyinka oo kale hadda magaalada muqdisho iyo meelaha ay ka howlgalaan si fiican baad uga hadashay oo waad tilmaantay qorshaha ma idinkugu jirtaa inaad meelo kala gaarsiisaan oo magaalooyin kale aad ciidamo geysaan iyagana ka shaqeeya nabadgelyada wadooyinka meel kasta oo maamulka dawladdu gaaro ciidanka nabadgelyada waddooyinkana waa gaaraya dawladda ayaa xukunta ciidankan meeshii laga sameeyo maamul dawladdu ee halato ciidanka taraafikada saas waxaa markhaati ka ah haddana ciidanka joogan waa joogaa marka waa joogaa afgooy waa joogaa daafaha labada shabeelle oo dhan way joogaan marka waxyaabahaad isleedahay baahi bay u qabaan ciidamadan oo haddii laga taageero wax badan bay soo kordhin karaan oo hawshoodii way kasoo dhalaali karaan aad is leedahay ma jiraan oo u baahan in laga laga caawiyo waxyaabo badan oo ay ciidanku u baahan yihiin way jirtaa laakiin waxaan rabaa inaan u marno dariiqa maamulka booliska ama taliska booliska iyo wasaaradaha uu hoos tago waxba hadda cidna raadi waxba ku warsan mayna wa wa waa gartay marka maxaad ugu baaqi lahayd shacabka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya ee ciidamadana ay u shaqeeyaan oo iyaga ay u howlgalaan shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa khasuusan kuwa muqdisho jooga inay cadowga ka ilaashadaan dadka danahooda ka shaqaynaya haddeer diglihii ugu dambeeyey oo dhintay yuusuf xasan cadow nimankii dilay waxaa soo qabtay oo ceygsaday shacabka gacantaana ku haynaa ma garat shacabka dibadda jooga shacab walba dalkooda ayaa dhista waxa dalkaya ka dhiman wixii ay ka qaban karaan inay ka qabtaan ayaa loo baahan yahay ninkii samaa fara keeni kara ninkii mooto keeni kara ninkii qalab iyo dhar ukeni ciidamada lama kala laha dalka waan wada leenahay ka dibadda jiraan waa imaan doonaa ka dalka jooga hadduusa asagoo kuna ku nacfin wiilkiisaa ku nacfin doona wa waa gartay aad iyo aad baad umahadsan tahay ka qaybgalkaaga barnaamijka wicitaanka dhegaystaana waa kaaga mahad celinaynaa sidoo kale colaada wadiina waad mahadsan tahay iyo saaxiibadeennii nagala qayb galay dooda aada u mahadsan
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo uu marti igu ahaa taliyaha ciidamada ilaalada waddooyinka jenaraal cali xirsi barre caligaab waxaana intuu barnaamijka socday su'aala ku weydiinayay qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga intaan barnaamij midkan lamida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo ammaana allah
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee voice of america haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka axmed faarax ali idaaja waa kan
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii iyo kontonadii qarnigii aynu soo dhaafnay ma yarayn waagii gobonnimada loo halgamayay hal abuuradii soomaaliyeed ee sida muuqata uga soo qayb qaatay ummadda inteeda badani inkastoo aanay halgankaas u kala harin haddana qaar hal abuuradii waayadaas ka mid ah ayaa lagu tilmaami karaa inay ahaayeen dareenka bulshada matoorkii dhaqaajinayey waddada u iftiiminayey midnimada ku guubaabinayey dantii weyneyd ee lalahaa iyo madax bannaanidana u qurxinayay sidaa darteed bay inooga mudan yihiin bilaha juun iyo luuliyo inaynu xusno inaynu aqoonsanno sidii ay daraaddeen ugu soo burbureen dhibihii aawadeen gumaysiga uga soo gaaray iyo abaalka lamagudaanka ah ee ay inagu leeyihiin haddiise uu cali xuseen ahaa gabyaagii guubaabinta soomaalida magaca dheer ku yeeshay kana soo baxay koonfurta iyo leegadii xamar dhexdeeda waxaa isaguna jiray gabyaa kale oo isla xilligaas waqooyiga ka halgamayay wuxuu ahaa nin aqoon casri ah dadka dheeraa masaajidka al ashar intuu u xeraystay muddo fadhiyi jiray dalmar carre edag in doora ku maqnaayo dunida dhul badan ka arkay in badanna isku dayey hoggii aqoondarrada ee ay ku jirtay inuu soomaalida ka soo saaro waxaan u jeedaa allaha u naxariistee gabyaagii weynaa ee la odhan jiray xaaji aadan axmed aadan afqaloocna lagu naanaysi jiray markay gumaysi la dirirka joogtay afqalooc wuxuu ahaa soomaalidii waqooyiga ninkii ugu dhiiranaa ee goor laga wada baqaayay gumaysigii ingiriiska sida tooska ah isagu u weerari jiray dhaaxuu ummadda ku tirtirsiiyey inay gumaysigaa iska kiciso dhaaxuu tixiya tiraabba ugu sheegay in la iska kiciyaa inay suuragal tahay markuu arkay in badiba la qabo in aan lagu dhici karin taasna wuxuu ku tusaalayn jiray dhaqdhaqaaqyadii gobonnimada loogu halgamay ee ingiriiska lagaga xoroobay sida gandi iyo hindiya iyo maxamed cali jinaax iyo bakistan tuducyo ka mida gabayadiisii gubaabada ahaa midkood waatuu ku odhan jiray ingiriis wuxuu damacsanaa reer hindiya diidiya siduu gaandi doonayey ba haatan daahiraya daarihii bunjaab iyo ka kace dahabkii hoos yiin leh daymada haddeer bay indhuhu dib u jaleecaanay damaashaadku waa maxamed cali loo dabaaldegaeyay dadoo idili soo eri ninkii daalinka ahay sidaas iyo si lamida wuxuu dadka u guubaabiyaba intii muddo ah ayaa loo soo loodsami waaye cid gabaygiisa maqaanaha u lusha amaba wax ku qaadatay ayuu arki waaye qaar baaba ku oran jiray oo xaaji ma waalatay mase waa soo wadataa ma ingiriis baanu la diriri karaynaa ma hangool iyo waran baanu ugu bareernaa ninkan aamikaarada iyo sawaariikhda waxgumaada meel walba ka buuxsaday markaas buu tiriyey tixuu kuwa ugu sheegayo hub badan oo keliya inaan guusha lagu hantiyine dhiiranaan iyo nafta oo loo hurana lagu taabi karo waxaa gabaygaa ka mid ahaa samaan laguma doonee xornimo waa singa u fuule sallax daqar leh mayd soobira iyo seeda warangooyo soofkoo la kala qaado iyo siiga kor u duusha haweenkoo gambada sayra iyo sabi agoomooba iyo libintu waxay saaran tahay sulaf colaadeed salliga iyo allaahu akbartaysiri ka buuxdaaye saajacu ma hoogee libbuu saabi leeyahay sawaariikhda waxaa nooga dhigan suuratul ikhlaase naftuna saacad bay leedahoon abad aan seegeyn siyaadiyo nuqsaan laguma daro suu ilaahyariye kuwa saymihii nabad galay yaa seexdayoo go'aye saxarba wuu dilaa niman wakhtiga sid ugu laabnayn had iyo jeer sida uu muto qof kasta oo arrin weyn u tafaxayta xaajiga aad baa loola dagaalamay maamulayaashii gumaysiga ka sokow waxaa dacaayad aan kala go' lahayn ku furay wadaadadii soomaalida ee iyaga wax ku qabay iyo kooxo wax magarata ah oo suuqyada ka caayi jiray dembiga qura ee lagu haystayna wuxuu ahaa maxaad dadweynaha u guubaabinaysaa ee inay gob noqdaan aad ugu qurxinaysaa dagaalkaas la isugu bahaystay xaaji aadan uma uuran basin sina tixihiisii gubaabada ahaa isuma ay dhimin inkastoo qaarkood laga dhadhamin karo uurxumo kaga timid dadkii uu dantooda u halgamayey ee inta qayradhaantiisii ku qoonsaday uga hiiliyey shisheeyihii uu la dirirayay waa walbaba sida uu habdhaqanka gumaysigu yahay dhowr jeer ayaa xaaji aadan la xiray bilihii u dambeeyey sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo kontonkii isaga oo kicin dadweyne ku eedaysan ayaa xabsiga mandheere lagu tuuray dabadeedna waxaa la soo daayay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markii ingiriis iyo talyaaniba uu dalku ka xoroobay jamhuuriyad madax bannaanna uu u xoobsiibtay garbay kolka ahayd guushii la gaaray inuu xaajigu ku farxo oo halgankiisii hadduu midha dhalay sobo inuu u araraasaa laba gudboona allaylehe ahaa maalintaas buu tiriyey tix gaabanoo uu qaybteeda hore eebba ugu mahadnaqaayo calankana uu ku ammaanayo wuxuu yidhi alxamdulilah calankii la taag aaminka ahaayee afar iyo tobnaad sidiisii arlada nuurka ku ekeeye waa aayad naxariisa oo eebba soo rogaye waa layr udgoon oo ka timid oogadaa sare waa ila biya leh oo ninkii oomay ka cabbaaye waa ubaxa iyo geedaho aad u soo baxaye waa miduu ilaah raajiyaan abid nuqsaamayn ammaantiisa kuma koobi karo af iyo liisaane cidkuu u eg yahoo aan lahayn iniq daruureede xidig olosha baa lagu dhigoo aad u kaah badane asraq weeye midabkiisu oo lagu asteeyay qaybta labaad ee tixda wuxuu xaajigu inagu dareensiinayaa calanka buluugga ahi qiimaha sare ee afrikada bari oo dhan uu ugu fadhiyo dhinaca kalena wuxuu carabka ku dhufanayaa wixii ugu daraa ee uu filaayey isla calankaasi inuu soo hoyn doono taasoo ah inuu meel isugu keeno soomaalidii uu gumaysigu shanta qaybood u kala googooyey markaas buu yidhi afriiqiyada bari buu u yahay shamis arooriyaade sida qamarka oogada jira yuu ugu iftiimaaye argagaxana cadowga ka baqa eeg hadduu yariye ummaddii la googooyey buu ururinayaaye ilaah mahaddi waa taa khalqigu ma ictiraafeene fadhiistay xaaji aadan isaga oo emriyey ayuu sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo siddeetankii wuxuu ku geeriyooday magaalada ceerigaabo oo ah halkii uu ku dhashay aadna uu u jeclaa dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu ebedmo
aad ayuu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaad maqlayseen halkaad kala socoteenna waa idaacad dacweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a meel kastoo aad naga maqlaysaan mar kale waxaan idin leenahay ramadaan kariim haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii ganacsiga ah iyo waryaheena axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ganacsiga barnaamijka ganacsiga toddobaadkan waxaan ku eegeynaa dhaqdhaqaaqa ganacsi ee suuqyada muqdisho oo maalmahani isbeddel laga dareemayo gaar ahaan ganacsatada iibisa dharka noocyadooda kala duwan qaar ka mida ganacsatada ayaa sheegaya in xilligani uu yahay xilligii dharka si wanaagsan ay dadku u iibsadaan qaar ka mid a ganacsatada ayaan kala sheekaystay sida uu u socdo dhaqdhaqaaqa ganacsi gaar ahaan kuwa iibiya dharka dhaqdhaqaaqa soo bacadlaha waa bilowday shalay beriga waa fiican yahay alxamdulilahi waa waa fiicannaa beriyaha maxaa iibisaa adiga marka halkan aad ku iibisa waxaan iibiyaa dharka nimanka wiilasha yaryarka wiilasha waaweyn aana dharka raggaan iibiyaa
marka maadaama hadda bishii barakaysan ramadaan lagu jiro dadku diyaargarow ciidilfitrigiina ay fooda ay ku soo hayso bal sidee u socdaa dhaqdhaqaaqu
dhaqdhaqaaqa waxaa waaye waa qofka qofka ka tabarteer qof waxaa waaye maogtahay tabarteer gadanaysaa marka beryihii hore iyo beryahan beryahan aad looga mashquulsan yahay way fiican tahay welina walaxaa dhimana tobanka dambe sii fiicana laleeyahay marka alxamdulilah waa iska fiicanna
waxaad ka warantaa maalmihii hore oo intaan la soo gelin bishii barakaysan ramadaan dhaqdhaqaaqa ganacsigu siduu ahaa oo kala iibsiga dhinaca dharkaoo kale
haddaa fiican haddaa fiican ma bisha sanadkan waxaan sanaan ku leenahay haddaan dharlayna dhaqdhaqaaqa bishan aad baa waxaa waaye ilmaha iyo dadka laga farxiya iyo haweenka iyo kulli marka bishan waa bishi lagu ribaynayo sanadka bisha lagu ribaynayo waaye bishana ugu fiican axmed abuukar axmed abuukar bal ka warran dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee sidee wax u socdaa hadda maadaama dukaan dhareed hadda aad dhex joogto aad iyo aad u socda aad aad aad iyo aad bishii ugu fiicnaad waay hadda dadku waa duwaynu wax waa gadahayn hadda si fiican maxaa iibisa adi ani macawiisayaasha iyo shaararka iyo sarwaalada iyo dharka gabdhaha iyo dharka wiilasha iyo aan iibsha iyo boorsooyinka iyo bal ka warran sidii hadda sida bishii barakaysan ramadaana lagu guda jiraa sida dadku waxay u iibsanayaan maasha allah maasha allah waa fiicanta waa fiicanta aad iyo aad u fiicanta marka dadku wax ma iibsanayaan maalmahan waa iibsaa iibsaa bisha iibsahay waayba bishii dharka la iibsahay waay anaga waxaan gadna dhar waa dharkana bishaana la iibsadaa iidda iidda loo diyaargarooba loo diyaargarooba
waa sidee markaa xagga ganacsigoo kale dadku dhaqaalo ma haystaanoo wax ma iibsanayaan walba qofba itaalkeer waay qofba itaalkeer qofba waxay iibsan karta iibsanaysaa qof aan iibsan karinna waa jirtaa qof iibsan kartana waa jirtaa dadka waa isku dhexdhex jir waay magacaada cabdirashiid axmed hilowle cabdirashiid axmed hilowle maxaa halkan ku iibisaa adi barnaamijkan kabaha kobaha noocyadooda kala duwanaan ujeedaa bal ka warran kobaha dhaqdhaqaaqooda ganacsi kabaha dhaqdhaqaaqooda ganacsi hadda waa fiican yahay maadaama bisha ay tahay shan iyo toban hadduu noo bilaabanaa suuqa maasha allah marka waa sugaynaa wixii calaf ah marka bishan bishu ganacsatadu ay ku rabayso waa la yidhaahdaa maxaa sababa waxaa u sababa badeecadoo la waaynayo wakhtiga dambe iyo badeecadii oo sii yaraanayso badeecadii oo sii qaaloobayso intaasaa u sababaan dhihi karaa
inta badan waxaa la yidhahda xilliyada ciidaha dhaqdhaqaaq ganacsigu badan yahay marka sidaa ma tahay haa maasha allah dadka saa ogtahayba xilliga ciidaha carruurtaa wax loo iibiyaa dadka waaweyn waa ciidaystaan marka dhan walbaba waxaa waaye qof walba wuxuu isku dayaa wax cusub inuu qaato maalintaas annagana waxaan isku dayaynaa inaan u suuragelinno barnaamijkaas si ay u helaan badeecada mid ay rabaan wax walbaan keennay waa ujeeddaa marka kuwii carruurta waxaa ka maqan bes dumarka qeybaha dumarkana meelo kalaa lagu iibiyaa ragga yaryar waaweyn wax walba ahaynaa oo kabaha noocyadooda kala duwan
noocyadooda kala duwan haa
marka kobahoo kale maalan oo ragoo kale waaweyn oo kale kuwaanoo kale in mise la iibinayaa oo kale hadda badeecada way sii qaalooway maalinba maalinta ka dambaysa kabtaa hadda aa gacanta ku taabanaysay waa adiga siddeed doolar sagaal doolara la iibinaa hadda halka awal ay ka ahayd toddoba doolar iyo lix doolar lacaga maalinba maalinta ka dambaysa ku darsoomayso
oo sarakaca ku socda sarakaca ku sii socda taasna waxaa u sababaa dhihi karaa Dhaqdhaqaaqa.
ciidii fooda nagu soo heeso iyo dhaqdhaqaaqi dadkoo sii badanaya Een, leylo ka waran dukaankan hadda aad joogtid maxaa ku gadaa dhar baan ku gadaa sidaa ujeedid noocee waa dharkaad gad dharka waa dharka nooc kasta u leeyahay dhar caruuruu leeyahay cabaadou leeyahay nooc kasta u leeyahay ma ha caruurta een, ma hablaha ma wiilasha noocee gada hawaliya hablaya wiilba inta waa gadaa ka waran marka een, sidee u socdaa xagga kala iibsigoo kale maasha allah xirweyno kama wada helaba dharka xirweyno qiimihiisa waa jaban yahay dharan bakaara laga helin baa laga helaa maasha allah waa ka waran een, dharka caruurtoo kale ma socdaan dharka caruurta kale ha waqtigiisa lagu jiraa wuu socdaa insha allah wuu soconaya saasaan ku rajo weyn inuu socdo oo noo dhammaado maxaa isbedela marka hadda oo xagga dhaqdhaqaaqi ganacsiga ee waa isbedel hadda iidaa lagu jiraa soo maaha ciyaag dhan waa la iidsiinaa qof kasta inuu iidoo doonayaa oo ramadaankii bartankiisa la gaaro marka uu diyaargalo waa bilowda haa rabdaanka dhammaada kusii dhow yahay bes waa marka dadka isku diyaarinaya siay ku iidi lahaayeen oo isku qurxi lahaayeen ay ku jiraan falankeed oo ilmahooda u idisii lahaayeen maxaa rajeynaysaa marka xagga ganacsigaoo kale hadda inuu inaan horumar ka gaarnaan rajaynaynaa insha allah horumar inaan ka gaarnaan rajaynayna zahra nuur sahre nuur een, maxaa maxaa gadaa sahre anigu waxaan gadaa dharka caruuraha oo faashiyonka ah iyo waxaan gadaa baatiyaalka iyo xijaabada iyo adig wixii adiga carwa yaallo dhan waxaan gadaa waa dharka haweenka miya haa dharka haweenka waay haa iyo Marka- dharka caruurta marka dharka haweenkaoo kale iyo dharka caruurtaoo kale iyo ka waran qiimahooda hadda dadku waa ma iibsan karaan dadka waa dadna masaakiin waaye oo wax jabanaa la siihaa dadna waa dad oo xoogaa wax iska haysto oo waxay raadiyaan wax qaali ah marka iibka waa iska socdaa adiga in kastoo la kala sarreeyo suuqa dhegaystayaal intaa haynoo joogo barnaamijkii ganacsiga intii aan mar kale ku kulmi doono toddobaadka dambe haddii allah awoodale uu xugmo waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo ramadaan kariim
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan maxamuud mascad
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha dalka baraaziil waxaa maanta lagu soo gebagabeynayaa koobka kubadda cagta adduunka oo muddo bil ah lagu loolamayey waxaana ciyaar kama dambaysa isaga hor imaanaya waddamada jarmalka iyo argentina oo ka soo haray lix iyo soddonkii dal ee ka soo qayb galay koobka adduunka iyadoo xalayna holland ay baraaziil ka badisay oo ay kaalinta saddexaad sidaa ku gashay haddaba barnaamijkeenna ciyaaraha ayaan gebi ahaanba ku eegaynaa awoodda labadan dal ee jarmalka iyo argentina saadaasha cidda koobka qaadaysa iyo ciyaartooyda la filayo inay guul u horseedi karaan dalkooda barnaamijka waxaa marti igu ah maxamed awowe oo ka mid ah tababarayaasha ciyaarta kubadda cagta ee gobolka minnesota iyo faarax maxamed cali faarax bulu oo ah wariye madax bannaan oo ciyaaraha wax ka qora ee faarax haddii aan adiga kuga hormaro ee ciyaar nuucee ayaad isleedahay labadan dal waa la filayaa inay soo bandhigaan ciyaarta eh, maanta waa ciyaar aad iyo aad muhiim u ah waa finalka koobka adduunka eh, waana ciyaar eh, noqon doonta ciyaar ah, eh, professional ah oo maaragtay laba kooxood oo waaweyn oo la dhihi karo revengina waa ka dhexeeya ama iska inay iskala aarsadaan Eh, waxaana filaynaa inay noqoto ciyaar eh, kubad xirfadaysan oo macaan oo cilmiyeysan ay- ay taageerayaasha ku raaxaystaan ay soo bandhigaan labada xul Eh, maadaama labada xul eh, maaragtay ay yihiin laba xul oo kubadda cagta taariikh ku leh isla markaana eh, labaduba horey u kala qaaday koobka oo kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdiina laga qaaday germany kun sagaal boqol iyo sagaashankiina laga qaaday argentina marka waxaan isleeyahay ciyaar waxay noqon doontaa aada iyo aad runtii indhaha loogu hayn doono awow markaad fiiriso ee koobka adduunka ciyaarihii hore waa wanaagsanaayeen laakiin ciyaarihii semifinalka markii la yimid sidii la filaya wax ma noqonin ee kulanka maanta ma isleedahay labada kooxood sida faarax leeyahay banooni qurux badan bay soo bandhigayaan u malaynayo kubad qurxoon ama dadka siday jecel yihiin in la arki doono waxaan u malaynaya labada macalinba inay kaarto inay wada ciyaari doonaan maxaa yeelay labada tiimba ciyaartooy aad u wada fiican ay haystaan cid rabtana mar ma jirto inay ay ku dhumiso ama laga raayo gamekan ugu dambeeya weliba marka ciyaar waxay noqonaysaa eh, labada tiimba is ilaalin doonaan Een, labada tiimba waxay leeyihiin ciyaartooy oo aad iyo aad xirfad u leh ama dhibaata geen kara tiimka kale marka waxaan isleeyahay wuxuu noqonayaa game aan ahayn kii sagaashan iyo sagaalkii oo kale nineteen ninetyga dhacay oo kale oo cajiska badnaa laakiin ma noqonayo mid sidii goolashadii toddoba ama shan ama saddex ma mid dhalanayo ma noqonayo marka aad fiirino ee labada kooxood yaad isleedahay ciyaartooy fiican bay haystaan waa mahadsanta runtii waxay ila tahay inay noqon doonto marka aad fiirisid messi iyo iyo germany sababtoo ah eh, wadanka germany markaa fiirisid qaabka world cupka eh, uu usoo baxay ama uu maaragta finalka ku yimid eh, gruubka kooxahay lasoo cayaareen waxa ahayn kooxa adag markaa fiirisidoo kale wadanka maraykanka iyo ghana iyo bortugiiska oo afar gool uga badiyey eh, kabacdina faransiiska uu hal iyo eber ku reebay toddoba iyo halna uu ku reebay brazil Eh, waxaan isleeyahay ciyaar ciyaartooy wuxuu haystaa professionaala oo kubadda ay u cilmiyeysan tahay iskudhidhiibkeeda iyo kala qaadashadeeda iyo iyo wa- argentina aniga waxaa aaminsan inay tahay messi oo kaliya haddii eh, difaacyada germanina ay messi iska taajiyaan waa waa waa awow faarax wuxuu leeyahay germany waa tiimka uu sheegayo awoodda badan oo kooxi ay soo qabatay dardarto ilaa toddoba soo dhiibtay messina keligii maahan dad badan waxay aaminsan ba argentina inay messi ku taagan taha adigu fikirkaama qabtaa Een, haddaan fiirso germal gameki haddaan anfo- saaxiibkay faaraxan dabraacayaa gameki haddaan fiirino gaana oo kale gamekaas in laga raaya ahayd oo gaana boqolkiiba boqol ka fiicnad gamekii algeria algeria boqolkiiba boqol ka fiicnad oo in laga raaya ahayd haddaan fiirino dhinaca argentin waa tiimka waxaa laga dheliyay ilaa iyo faanalka saddex gool keliya laga dheliyay macnaha waxay kutusaysaa messi keliya maa difaacooda aad iyo aad iyo aad iyo aad ayuu fiicanya messina way wataan egwayina wataan aguero wataan masharano dhagaxa argentina ah hadirtaan aa ka aragteen geemka ugu dambeeyay wataan qof walba waxaan warka ka rabaa ee soddon sakan in ka yar inuu igu sheego ee waddanka uu isleeyahay koobkan ee maanta wuu ku guuleysanaya dabcan saacado kooban unbaa naga xiga iyo sababta ugu malaynayo awow aniga waa soo koobayaa waxaan leeyahay een, argentina sababtuna waxay tahay waxaa weeyaan waxyaaba badan marka ugu horeysa een, waxaa jira 2010-keeda haddaa la socotid waxaa weeyaan argentina oo laga raayay taa arsasha rabaan oo ciil bay qabaan mid kaloo xigta waxaa jira cayaartooy la dhaho messi oo cayaartooyga adduunka ugu fiican adduunweynaha oo dhan waxaa la su-aali jiray koobkan waa koobka keliya uusan qaadin maadaama weliba waxaan sii raacinaa oo maradonana uu ahaa cayaartooyga ugu fiicnaa adduunka argentinana ugu fiicnaa koobkana hore u qaaday maalin walba lagu- laisugu qaban jiray maadaamana uu joogo maantayto finalka waxaan u malaynaa wax walba inuu suubin doono inuu ku qaadi lahaa wuuna qaadaya koobkana Eh, aniga waxaa ila muuqataa dhinaca kale koobkan waxaa qaadi doona jarmalka sababtaan isleeyahay waa u qaadi doonana waxay tahay markaan fiirsada dhammaan ciyaarihi u dambeeya ko- world cupka ay ciyaareen Eh, koobka ka sokow lacag soddon iyo shan milyan hataa la lagu tartamaayo marka waxaan isleeyahay argentin oo hal misi ah inaysan waxba ka qaadi doonin jarmalka aad baad u mahadsan tihiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed awoowe iyo faarax buluw oo ila qaadaa dhigaya kulanka kama dambaysta ee koobka adduunka oo caawa waddamada jarmalka iyo argentina midkood oo isagoo fooraro garoonka ka bixi doono halka midna damaashaad iyo guusha koobka adduunka ee sannadka labada kun afar iyo tobanka uu gurigiisa la aadi doono tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascadow idinla sidaa iyo nabadgelyo
É meu, é seu, hoje é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu posso.
barnaamijkaasi ciyaaraha maxamuud mascad ayaan kusoo gebagabaynaa idaacaddii fiidnimo natiijada ka soo baxda ciyaarta kama dambaysta ee maanta dhex maraysa jarmalka iyo argentinana waxaad ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimo lixda iyo badhka xilliga muqdisho intaa inta ka horreysa waa anoo haruun macruuf iyo caasha ibraahim aadan oo idinle nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.